Waxaa isbedel ballaaran lagu sameeyay madrasada Khadija Ummul Mu'miniin ee magaalada Mandheera. Madarasadan oo horay u ahayd dugsi hoose dhexe iyo madaraso wada socda, isla markaana madrasada la baran jiray gelinkii dambe, ayaa hadda loo kala saaray laba qaybood oo kala ah Dugsiga Hoose Dhexe Gabdhaha ee Khadija iyo Madrasatu Khadija Ummul Mu'miniin. Munaasabadii lagu kala saarayay iskuulka iyo madrasada ayaa waxaa ka soo qayb galay macallimiin, arday, waalidiin, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ismaamulka iyo agaasimaha waaxda waxbarashada dalka ee ismaamulka Mandheera. Madrasada Khadija Ummul Mu'miniin oo ay horay u maamuli jirtay Maydis ayaa hadda waxaa maamulkeeda la wareegay Humanity for Growth ama mu'asasada Al-Huda.
waxay bilaabatay 1988 aan bilaabnay waraaqdeeda soo qaaday 1989 na waa soo baxday bili ugu horreey ilaa intaan nicmadan ay soo wada ilaahay ajir hanaga sii subxaanahu wa tacaala hadda marka waxaan u sheegaynaa marka education waa joogaa ninkii ugu weynaya cabdisheekh humanity qoraadna waa kuwan meesha fadhiyo in aan si official ah haddaan nahay medis maamulkii iskuulkan iyo madarasadan aan toos ugu wareejinay oo inaga qa- inaga aqaabilaan si qurux badanna ay u qabtaan intaa ma maqasheen Madrasada gabdhaha ee Khadija Ummul Mu'miniin oo horay la dhigan jiray galinkii dambe ayaa hadda waxa ay ardayda dhigan doonaan maalmaha Sabtiga iyo Axadda iyo maalmaha fasaxa iskuulka sida madrasooyinka kale. Macallimiinta iyo waalidiinta ay ardaydooda dhigtaan madrasadan ayaa soo dhaweeyay isbeddelka lagu sameeyay madrasada.
aad baan ugu faraxsanahay maanta xafladan muhiimka ah oo waalidiinta loogu yeeri oo nogulu baraarujinaya qaabka ay u shaqayn doonto madaariista ama madrasada khadiija umulmuminiin ee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
marka waxaan idin leenahay ajir allaha idinka siiya io axsanaad aan la soo koobi karin howshii sidaad u wadeen iise kasii fiican wada annagana garabkiina ayaan nahay owlaadana allaha noo bakre- barakeeya ani gabadhay habeen hor waxaana xasuusanayaa inay toban xadiid korka ugu baxaysa maca luqadda carabiga maca alqur-aanka maasha allah macalimiin wanaagsanaa meeshaan joogto intii hooyooyinkana dhagaysanaysa intii aabooyinka insha allah kolley iskuulaha waxaa malaynaa maxoga waa loo xirinaynaa laakiin dhanka diinta aada baan ugu liidanaa haddaad adi diinta u gargaartid insha allah ilaahay baa kuu gargaarayaa Mid ka mid ah gabdhihii horay wax uga bartay madrasadan ayaa waalidiinta ugu baaqday in gabdhaha loogu dadaalo waxbarashada diinta.
waa ku aflaxnay anakii diintii waa ku aflaxnay gabdhaha diinta ha lagu baraarujiyo adduun waa bilaash intaasaa naga tala ah walaalaheen humanity for growthna garabkiinaan nahna baalasheed ku duulaysiinaana Culummadii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa dhankooda soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee madrasada waxa ayna dardaaran u jeediyeen maamulka cusub ee madrasada macallimiinta iyo waalidiinta waa madrasada bis ah oo madheera county ku taallo oo gabdho khaas u ah insha allahu tacaala humanity growth waxaa laga rabaa oo raggeeda odayaalka secretary generalkeeda meeshuu fadhiyo ragga tacliinta shacabiru kulli ibtidaa'i hadda waa diyaar cadaadii inay ku daraan oo laba iyo tobanka galaas oo madrasada gabdhaha ay meel kale u aadeen insha allahu tacaala waajibkaas ayagu saaran yahay idinka waalidiintana waxaa laydinka rabaa waajib waajibkiin saaran maxay tahay gabdhaha hadda joogo oo iskuulka dhiganaya kulli hal gabar oo ka maqnaan karta ma laha maxaa ma- ma- ma dhantan arrintaas waa ku adkaynana insha allahu tacaala lianna gabdhaheena inay madrasada dhigtaan ayagay faa'iido ugu jirtaa maxaa yeelay hadhow markay secondary galaan i r iyo carabika ma qaadan karaan haddii ay madrasada soo marin i r iyo carabika hadday qaataanna eedooda bannaanka waayo marka gabdhaha ayay dan ugu jirtaa gabdhaha ha la keeno insha allahu tacaala humanity growthna qaybtaas ha qaadato idinkana qaybtaas qaato inaad ogaataan culayska badan inaan gabdhaha saarno waay ileen wiilashii daroogo iyo balooni yaa ka soo haray maandhood imtixaan tartan qur-aan ah magaaladan laga qabtay toban qof aa la rabay toddoba gabdhood iyo saddex wiil ayaa ka soo qayb gashay mandheera county oo dhan waya mandheera county soddon arday baa ka qayb gashay soddonkaas toddoba gabdhood
iyo saddex wiil saddexda u horreyso number one isla haysteen saddex gabdhood ay ahaayeen cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera